waxaad ka warantaa qaraxii maanta koloyada adiga ku galbinaysay iyo wafdigaaga lala beegsaday bal sidax u dhaceen wallahi horta aniga nala beegsaday siduu ama sheegay aan goley baaburan saarnaa inuu qarax dhacay waa la ii sheegay laakiin hadda wax weyn oo kale oo aan ka ogaa male ilaahna ma hadda iskale anaga da kolonyadeena wax dhib oo na gaaray haba yaraatee ma jirto ilaahna ugu xamdinaynaa marka wax aad de wixii cadowga maleegay wax cadowga maleegay oo de kolley wax hadda oo wax dad wax ku gaarsiiyeen ma ayaga kolley ujeedadooda in dad wax gaarsiiyanay kolley aheed de wax na gaaray haba yaraatee male de inuu qarax dhacayna waa la ii sheegay laakiin aniga ma arag waa gartay marka qaraxa ma hortaadu ka dhacay ma markaad soo gudubtuu dhacay maxaa ku cabiri kartaa mar haddii zoonka aad maraysa uu qaraxu ka dhacay aa markaan anigu baabuurkaan saarnaa markuu dejiyey qaraxa maxaa lagugu sheegay inuu ahaa dadku waxay waxay adigu koley dadku meelo nuusa dhigay ku qiyaasay kolba sida hadda ay ay u arkayeen oo mida oo oo la qarxiyo ah oo oo ayreska taasay ku qiyaaseen dad haye marka maxaa ku cabiri kartaa marka khibradaada adigoo maanta wado maraaya ciidan uu ku galbinayo wafdi hogaaminaya in wadada lagu galo oo wadadii aad maraysay uu qarax ka dhaco argaga halkaasi uu ka dhasho maya wallahi alxamdulilah ana wax dhibaato ilaahayna ma tusin ilaahay wehigkeen unbaa imaanaya wax kale ma imaanayaan de kuwan dadkan nabadiidkaana waxay wax ka badanba waa sameeyaan hadda taas wax la yaab le ma ilaah uga xamdinaynaa dee waxa ayaga ay wadeen oo khiyaanada ah oo de de ayaga ay dhibaatadu ay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtoba nin ayaga madaxa iyo madax la-aan iyo waxba lama beegsadaan ayaga waxay rabaan ay iska qarxiyaan kuwaas marka un kolboon isku day inuu ahaa wax dhici karo waayo marka alxamdulilah wax dhiban ilaahay nagama tusin annaga kolonyadeena baabuurtii yareedoona daba socotay iyo baabuurkaan saarnayn kulliba waxna gaaree male ilaah uga xamdinaynaa marka khiyaanadoodii ma kula tahay marka in dadka kollay qaraxa dhigay inay sii ogaayeen inaad adigu waddada kusoo beegan tahay mise waxay ahayd mid aad is leedahay meesha unbaad ku kulanteen wallahi kuwan aniga hadda ma ku qiyaasi karo waxba sababtoo a dad inay waxun iska dilaan rabo waay hadda dad dad la beegsado oo dad la raadiyo oo dadka kale nabadgeliyo maaha shacabka soomaaliyeed baabuurka yar baabuurka weyn makhaayada wax walba iska qarxiyaan marka ade waxooda inay taan umalayn aniga desan qofna ugu dan lahayn oo ay iska dhigeen oo haddana wixii un qarxay iska qarxeen saas umaa inu arkaa sababta waxa waaye dadka makhaayad iyo masaajid iyo dukaan iyo iska qarxinaya hadda lama dhihi karo madaxay raadinayeen waa garta hadda waad badqabtaa ilaahay ma haddii qaraxii waad ka badbaaday bal waxaad ka warantaa safarkaaga iyo ujeedooyinkii aad u socotay alxamdulilah aniga safarkaygu waan wuxuu ahaa inaan gobolka shabeellada hoose aan maro dadku xaaladaha ay ku jiraan iyo aan ogaado oo sidii un nabad loogu soo dabaali lahaa dhibaatada meesha ka jirta loo xallin lahaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto gaar ahaan sadexda gobol anaga dhibka noogu weyn oo nahayo xabsi kor ku furan ay ku jiraan dadka liskuma socon karo jididkiia naga xiran meel walba qaraxaas iyo dhibaatadaasa ay kuwan dawladiidka la taagan yihiin marka waxyaalahaas si loogu gudbi lahaa oo dadka loola hadli lahaa oo dadka loo wacyigelin lahaa si loogu gudbi lahaa arrimahaas baan ka shaqeeyeyna dadku unuga aadeed ay ugu baraarugsan yihiin kuwa dawladiidka inaysan wax xala ay keenayna dawladna rabin diinna wadin ee waxa ay wadaan ay iska tahay waxun dilo waxun dhibaatay dhuumana oo adduunyada dembi ka soo galay oo dhuumana ay gadaal ka wadaan marka intaasun baan ka hadlaynay dadkuna aaday u fahamsan yihiin
kaasi waxa uu ahaa shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo khadka telefoonka uu warramayay caashe ibraahim caashe cuud halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington